aan ku bilownay guddiga ganacsatada suuqa isli ee magaalada nairobi ayaa waxa ay sheegeen inay ku guuleysteen inay ciidamo fara badan oo lagu soo daadiyay suuqa isli ay halkaasi ka saaraan kadib markii ay wadahadalla la yeesheen saraakiisha iyo maamulka sare ee dowladda kenya ciidamada ayaa shalay lagu arkayay ayaga oo gudaha suuqa iyo xaafadda islii dhex socda dadkana u diidaya inay dhaqdhaqaaq sameeyaan hase yeeshee maanta ayaa waxaa suuro galay in dadkii ay dib ugu soo noqdaan isu socodka suuqa markii ciidamada halkaasi laga qaaday wariyaha v o e-da qadar maxamuud xareed ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay cumar axmed nuux oo isagu ah iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa islii kaasi waxa uu ahaa cumar axmed nuux oo isku duwaha ah guddiga ganacsatada suuqa isli ee magaalada nairobi oo u waramayay wariyaha v o e-da qadar maxamuud xareed
shalayta waxay ahayd askartu waxay xaafadda usoo buuxsameen waa dowladdu askar bay kusoo daadiso magaalada halla kala xiradii ayaa waxaa laga yaabaa inay si xun u isticmaaleen oyna markaa adigu meelaha xataa munaasab ahayn askartii la keeno oo dadkii la celiyo oo isu socodka ay adkeeyaan marka shirar badan kadib ayaanu waxaan ku guulaysanay inaanu xuduudihii meelhe islii xuduudaheeda la geeyo oo haddii dadka la celinayo inay xaafadda ka baxaan ay soo galaan la diidan yahay xuduudda kore ee xaafadda isli ay ku ekaadaan maahana ay gudaha xaafadda isu socodka inay kala celiyaan ma ahayn marka orderkuna ma ahayn in dadka orderka waxa islii aan laga bixin aanan la soo gelin marka tii baan anu ku odkaysanay tii baan nimanka madaxda sare aan ula tagna oon dhahnay meelaha laga qaado jekbointiyaasha xaafadda dhexdeeda la keena meela aan munaasab ahayn intaanu ka qaadna ayaan waxaan u geyn meelaha munaasabka ahayd ee xaafadda xuduudeeda ahayd ee islii oo xuduuday leedahay in lagu celiyo dadka aynan soo gelin aynan ka bixin taas anagu orderkaas ma diidanin laakiin waxaanu diidanayn kuwan dhexda yaale ee dadka kala xeraya ayaanu ku guulaysan inaanu meesha geyno markii hore go-aanka ciidamada gudaha xaafadda iyo suuqa lagu soo daadiyey yaa lahaa idinku ma ka warraysid
orderkii hore unbay raaciyeen iyagoo adigu waxaa dad aan xaafadda markaa kala garanayn oo xuduuddu meeshay tahay meesha munaasabka unbaa dowladdu iskasoo askartu ay iska soo buuxiyeen marka annagaa kala qaadnay oo tusnay xuduudda meesha munaasabka ee la dhigayo iyo meesha aan laga soo gelayn ilaa xali xataa waan ka shaqaynay ilaa lix saaco habeenimo ayaanu orderada kala wadnay oon tusn meelaha xaafaddu munaasab ka tahay ee la dhigi karo oo laga qaado xaafadda gudaheeda si ayna dadku isu socnin inay dadku iska socdaan waaye oo xaafadda dhexdeeda laga shaqaysto oo xaafadda dhexdeeda isku socodka u furan yahay laakiin aan laga bixi karin ayay dowladda tiri taasna hadda dowladda sidii ay u tiri baan hadda ka warsugaynaa inaanu warbiximo secretariga iga horreeya oo warbiximo sheegay marka wadahadal baa noo socda hadda xildhibaanku hadda wuxuu ku jira dowladda sar ula shiraya arrimahan baa laga hadlayaa kulley wax khayr qabaan rajaynaynaa in saa ay ka khafifnaato ma jiraan wax dada lagu dhibaateeyey intii ciidamadu ay gudaha xaafadda iyo masuuqa ku sugnaayeen may weli nooma soo gudbinin waa laga yaabaa inay dad marka isu yimaadeen oo iyagoo fara badan la kala eriyey waana maqalna oo la kala eriyo oo guryahoodna kala caada la dhahay laakiin wax dhaawaca ama wax rabshad ah lanooma keenin laakiin dadka waxaa jira xaafadda usoo shaqo tagi jira oo xaafadaha kale ka yimaadeen ayaa rabshad badan shalay iyo maantaba ka wada oo xaafadda inay xoog kusoo galaan damcaya oo raba inay shaqadooda soo aadaan askartuna ay celinayso meelaha booq badan baa ka jira ilaa shalay oo hadda xabadaa la riday tiagaas baa lagu tuuraya ilaa shalay iyo maantaba baabuurtii biyaha sayrisay ee booliiska ayaa joogo oo kale eriya dadku wax rabaan inay sili soo galaan oo shaqaystaan booliiska iyo dowladduna waa u diidan yihiin marka meeshaas waxaa ka socda dagaal u dhexeeya shacabka iyo booliiskuna uu ka jiraa xuduudaha oo dhan oo askarta saaka waan dul marnay waan tagnay iyaguna way noo soo sheegeen culays badan bay dadku muujinayaan dadku waxay rabaan inay noloshoodii hore kusoo laabtaan siday u shaqaysan jireen oo kusoo u shaqaystaan oo islii soo galaan dowladda waxay leeyihiin ma ama raashina siiya haddaad shaqadii noo diideen islii meesha ka shaqaysan jireen inoo qowtulyo mukoona ka heli jireen haddaad noo diideen waa inaad na siisaan cunto aan guriga ku joogna ayaa dowladda lagu leeyahay marka taas pressure badan baa ka socda oo labada dhinacaad bay isku haystaan oo waa wax muuqda oo telefishinado dhan baa jooga oo culayskaas dadkuna way arkaan dowladduna way aragtaa waana aad bayna wada agtahay dowladdu inay culayskan sii wado dhibba ku tahay dowladda mana wadi karto ganacsatada iyo dadka islii waxay idinku dhaliilayaan inaad idinku arintu meel fog gaarsiiseen oo bandowga in la saaray xaafadda guddiga ganacsatadu ay qayb ka ahaayeen arrintaas maxaa ka leedihin may waxa ma jiraan anaku anaku suuqley baanu nahay suuqa baan ku leenahay dukaan baan ku leenahay moolal baan ku leenahay guddiga ganacsatadu ma aha dad isxiri kara suuq nin suuqiisii ku xiraa suuq buu leeyahay suuq ku xiraa suuqiisa dukaan buu leeyahay dukaankiisa suuq ku xiraa lacag buu ka rabaa ganacsi buu ka rabaa shaqo ka rabaa marka waxaas waxba kama jiraan dawladdu go-aankan ay gaartay go-aan ay isli kala tashatay ma ahayn ku annaga lanaga qaaday ma ahayn ku shacabka dadweynaha laga qaaday ma ahayn warbiximo khalad oo dawladda la siiyey oo dhinac sirdoonka la siiyey ayaa suuqa lagu xiray taasna anigu mas-uul kama nihin dadkii sheegay ee warbixinta qaladka sheegay ayaa mas-uulka annagu waxaan mas-uul ka nahay oonu hadda oonu shaqadan u qabanayna inaanu waxa saxda ah dadka dadweynaha u sheegno dawladdan u sheegno la arko ganacsiga iyo wuxuu ka socdo annagu waan rabnaa in cudurka lala dagaalamo cudurka annagu ma dhahayno ma jiro wasaaradda caafimaadku sidii ay noola timid baa ula shaqaynay inay dadka baarto dadweynihina waan usoo bixin waxaan dhahay isbaaran maana annagu ku qasbin qasabna ma ahayn wixii la baaray haddii iyadoona u badnayn weliba dadka isli inay ahaayeen oo dadkii la baaray dad xaafado kale ka yimid ay ahaayeen haddii isli loo qoray oo la yidhi isli baa cudurka laga helay taas tu ay ree isli mas-uul ka yihiin maaha tu ay guddiga ganacsatada mas-uul ka yihiin maaha waa wixii dowladda ayaa mas-uuliyadda qaadaysa haddii lagu xiray dadkaas oon isli ahayn oo isli aan u badnayn haddii lanagu xiray anagu mas-uul kama nihin dadkii ku xiray ee dowladda ayaa mas-uuliyadda iskale waana inay waana inay haddaba falcelintaas ayaa la wadaa waana in dadkii isli ma ahayn cudurka oo dhan isli lagama helin xataa nambaradii laga helay isli haddii la firiyo ma ahayn wax hadda suuqa loo xiray sabab suuqa loo xiro mayna ahayn nambar yar buu ahaa nairobi waxaa ku yaalla suuqyo kale oo waaweyn oo islii haddayba la ekeen wax yar aan ka yarayn marka ma idiin sheegeen sababta isli keliya loo xiray oo suuqyada kalena ay u furayihiin horta waa lanoo sheegay waxaa la yidhi isli waa laga yaabaa inaad u horeysaan waan u horeynaa laakiin meelaha kalena waa la xiri doonaa ee la baaro sidanada wax looga helo ayadana sidaa unbaa loo geli doonaa maahan wax annaga keli kow nugu ma aha bilowgu in baa noqonay maahane dhammaadkii ma nihin magaalada meelo badan baa lakala xiri doonaa markii baaritaanka la sameeyo marka waa wax waddankao dhan lagu samayn doona insha allah dadka hadda maxaad u haysaan guddigii ganacsatada haddaad tihiin ganacsatada hadda waxaan u haynaa inaan suuqa furi doono insha allah oo suuqa haddaan orderka isagoo jira inaanu anagu oon magaalada ka bixin aan suuqa furno arrinta ayaanu ka shaqaynana insha allah sidii saa loo samayn lahaa oonu warbixin aan dowladda u gaarsiin lahayn si aanu suuqa u furno anaguna anagoo ilaalinayna xadibaadaas ay dowladdu soo jeedisay isli ayna ka bixin anagoon orderka ku xadgudbaynin inaanu anagu suuqa naga dhex furano oon isli dhexdeeda ka shaqaysano taas aynu hadda ka shaqaynayna waanaan isku dayayna inay meel fiican oo marto insha allah kaasi waxa uu ahaa cumar axmed nuux oo isku duwaha ah guddiga ganacsatada suuqa isli ee magaalada nairobi oo u waramayay wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed